waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
waxaa la yidhahdaa carruurtu aad bay u rabaan inay australia kusoo noqdaanoo nololaha qurbaha ama soomaaliya ha noqoto ama dalkay joogaan ma jecla ee laftigoodu rabitaankaas ma jira inay australia ku noqdaan haddase maadaama aad soo noqoteen maxaad is leedahay waxa ugu waaweyn oo sagaalkaas sano ay soo faa'iideen mase jiraan waxyaala aad is leedahay ee way ka maqan yihiin maadaama sagaal sano ay australia ka maqnaayeen xasanow horta carruurtu markay yaryar yihiin ma kala garan karaan meesha ay ka yimaadeen nolosha siday ahayd iyo meesha ay joogaan xilligaas inta badanna way iloobeen carruurtu markay yar yihiin micnaha ma toban sano oo kale markay ka yar yihiin carruurta hadba meesha la geeyo waa ku noolaan karaa laakiin haddii qoysku markaas uu ku xiran yahay meeshii asal ahaan uu ka yimi oo carruurta uu ka keenay oo mar mar walba xiriir uula leeyahay ama xagga axsaabtooda ha noqoto ama xagga familka yacni dad walaalahooda ama qaraabadooda ha noqoto yacni ay ku xiran yihiin mar walba oo ay la soo hadlayaan weli ogow dad meesha degan ma aha waxay ku yihiin dad marti ku ah sababta qofku mar walba noloshiisa waxay ku xiran tahay teleefonka iyo micnaha wada sheekaysigu mar walba wuxuu ku xiran yahay meesha uu ka yimi marka qofkii haddii mar walba uu ku yacni uu xiriir ula leeyahay joogtaa meeshii asal ahaan uu ka yimi australia ama yurub ha noqoto ama maraykan ha noqoto meeshii doonta ha noqoto yacni qofkaa soomaaliga uu ka yimi qof meeshii degan ma ahan carruurtii marka mar walba maxay maqlayaan waalidkii oo la sheekeynaya dibadda hooyo xaggee wacaysaa ha hooyo meeshii aan ka nimi oo la dhihi jira australia ha heblaayaan la sheekaysanaya marka waana carruur carruurta marka waxay isku dayaan inay yacni waalidkay weydiiyaan meesha sidee u ogtaha hooyo haway meeshaasaa ka timi ma ogid miya inaa meeshaa ka timi may ma xasuusatid maya ma xasuusta hooyo waa meel noocaasa marka waalidka wuxuu uga sheekeynaya carruurtii meeshii asal ahaan uu ka yimi oo uu ku dhashay cunug wuu jeclaanaya marka xubbi waxaa gelaya war meeshaan xoogaa waa meel dhib badane ama t v gii guriga u yaalay yaa janaladii de micnaha yacni australia ama maraykan meeshii kaaga daaran oo carruurtii mar walba ay fiirsanayaan meesha quruxda badan miyaa saraha quruxda badan soomaan hooy haa alla meeshaas oo meel fiican hooy nagu celi marka waalidkana waa taqaanaa waalidka mar walba waxaa ka awood badan carruurta carruurta wax walba u samaynaa run ahaan taasaa keenaysa micnaha qoyska inuu mar walba yacni yani hamiga uu ku hayo meesha uu ka yimi xagga luqadda markay noqotona waad dareemi kartaa hadba waxay ku xiran tahay yacni familku siday u nool yihiin mahadow haddii hadda sagaal sano ka hor macnii shallaay ma aha laakiin haddii saacadda dib laguugu celin lahaa intaad og tahay inaad og tahay iyo wixi aad soo marteen sagaalka sano go-aankii aad gaarteen waagaas oo ahaa inaad carruurta kaxaysaan oo afrika geysaan ma gaari lahayd haddeer waxa aad og tahay haddaad ogaan lahayd sina waxaan u dhihi karaa waxbaad ka soo faa'iiday oo faa'iida kuu jirtay sina waxaan u dhihi karaa micnaha waa khasaartay oo wax unbaa kaa baxay markaan dib u xasuusta kharashkii aan bixin jiray oo bil walba aan diri jiray ama iskuulaadka fiiga ama kharashkii caafimaadka ugu yaraan waxaan ku qiyaasaa saddex boqol ilaa saddex boqol iyo konton kun oo maraykana waa markaan xisaabay qalin iyo warqad aan u qaatay bil walba lacagta aan diri jiray sagaalkaas sano mar mar waa is yidhahdaa micnaha lacagtii aad intaa ku bixisa kenya maxaa natiijaha waad ka gaartay sina natiijo waa u gaaray oo micnaha carruurtii wax waa iisoo barteen laakiin markay noqoto dhaqan ahaan dee dhaqankii meeshaan weli waa wataan sababtoo ah carruurtii guri baan ku haynay waa xirnaayeen meel baan ku xiraynay xerada un baan kasoo kaxaynay xero kale un baan soo gelinay haddana marka carruurta haddii aysan aysan joogin meel ay xorriyad ay heli karaan xorriyadda waxaan ka wadaa micnaha in carruurtii banaanka ay u bixi karaan soo ciyaari karaan la sheekaysan karaan micnaha carruurtii kale ma lahan mana helaysid sababta waxaad kala baqaysaa carruurtii kale aad kala baqaysaa sina waxaad leedahay micnaha faa'iido waa kugu jirtay marmarna waxaad leedahay khasaareeba ahayd sababtoo yarkii meesha aan ka kaxaysay oo toban jirka ahaa markuu labaatan jir uu kuu soo noqdo xasanow oo markaad tiraad war weladha koob biyaa ii keen oo kabahaada uu kuu keenayo waxaad leedahay war maxaa meesha ka socda war biyaan kuu diray kabta kuma odhan ii keen marka micnaha haddana waad dareemi kartaa luqadii luqadii weli micnaha yacni wax isbedela yacni weyn haberaata yacni ma jirin haddana luqadda m mar walba waxay ku xiran tahay familka carruur badan waxaa jirta halkan aan ku haysano maasha allah waa soomaaliga siday u hadlayaan ayaabayso taasna waa qoyska waa waalidka waalidiinta oo hadda ku fakaraya oo carruur yar yar haysta oo ku fakaraya ama maskaxdooda ay soo gasho inay waddankii ku celiyaan oo dhaqanka iyo afka iyo aada u xiiseynaya markaad khibraddaada iyo waxaad soo martay iyo aad aada fiirisid maxaad kula talin lahayd wallaahi xasanow horta qof walba go-aankiisa isagaa iskale laakiin aniga tala ahaan markaan micnaha waxyaabihii aan kusoo arkay meeshaas sagaalkii sano wixii iga soo kordhay waxaan dhihi lahaa caruurta haddii la kaxaynayo ma xuma in caruurta micnaha meeshan laga kaxeeyo oo biicad wanaagsan oo micnaha yani environment wanaagsan caruurta la geeyo oo diintii iyo qur-aankii iyo micnaha aadaabtii wax walba ay kusoo baranayaan laakiin waxay ku xiran tahay hadda meeshaad u guurayso meeshaa kenya waa dhul qurbaa caruurtii lama aada joogtid waalid ahaan qofka caruurta afar labaatan saac daba socda waa hooyadii adigu waa kasoo tegaysaa aabbahaan ila waa inaad u shaqo tagto hooyadii marka iskuma hayn karto caruurtii micnaha waxbarashadoodii hadday noqoto asluubtoodii hadday noqoto micnaha dhaqankoodii inay dhaqankooda yani wax ka bedesho way ku adagtaa marka waxaan dhihi lahaa aabbuhu haddii uusan la noolaan karin caruurtiisa oo meeshaas uu geynayo uu la joogi karin waxaan dhihi lahaa inuu ku haysto halkana yacni u wanaagsan waa fikradayda micnaha
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali